Dabkan ayaa waxa uu shalay ka kacay guri ku yaala magaalada Abaardheere ee gobolka Gedo waxaana ku dhintay saddex carruur ah. Saddexda carruurta ah oo wada dhashay ayaa waxaa guriga kor ugu xiray hooyada markii ay ka tagtayna carruurtu jantasiigar ku shideen joodariyaal guriga ku jiray. Guddoomiyaha xaafadda uu dabkani ka kacay ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka ay wax u dhaceen.
dad xoogan baa meesha ka dhacay caruur saddex ayaa meesha ku dhimatay oo hooyadooda magaalada ay soo jirteen kanada kalena ma dadkii oo maxaa la tagay caruurtii meesha xaafadiisa iyadoo xaafadata uma dhoweyn caruurtii meesha ay isku soo xirtay dab jensiir ay haysteen baa layidhi meesha intay isku taabteen baa layidhi joodari meesha la dabku kacay marka dee wixii dee wixii caruur bay ahaayeen wax isbadbaadin karin may ahayn ayagii oo dhan bay hal meel intay isku tahin dabku markuu kacay isku dhamaadeen haddana waa kaasoo marka masiibadaas baa meesha ka dhacday waxaa dabka lagu baraarugay kadib markii uu bas beelay guriga ay ku jireen carruurta waxaana hooyada dhashay ay iyaduna gashay xaalad caafimaad taas oo isbitaal loola cararay xilligii la arkay oo lagu soo baraarugay in qaybta caruurta ay ku jireen oo barxadda ay joogeen bay soo xolaacday caruurta meeshay ku dhammaadeen bay badbaado lama- lagama gaari karin markaas xaafadana xaafad oo macnaha gees jirto waayo oo xaafadaha way ka fog waa dee xilligii meesha oo lagu soo baraarugay dabki qaa iyo wixii lagu soo baraa qaybtii dambe ay ku cararayeen way dhaaeen oo baraakidaa kusoo saarnaa guriga guriga gees ku yaallo oo wuxuu ahaa adi binti birbinti gees ku yaallay waxay ahayd saddex qol oo baraaki ay barxadooda ay een caruurta barxadday ku jireen qolalka gudaha dee manaha mid laba qeybay kala ahaayeen caruurna qeyb ay ku jireen caruurna qeyb ay ku jireen caruurtaas kaloo qeybta ku jirtay waxaa waxaa badbaaday qeybta baraakada u furneed oo daaradda laga bixiyay qeybtan kaloo caruurta ku ay ku dhamaatay waxaa waaye baraakada qeybtii baraakada iyo saarnaa baa meel ay ka baxaan malahayn intan barxadiyeed ankii baabkiina oo barxaddan waxaa kuwa saarnaa qataarkii way waayeen hal meel ay isku aruureen marka oo iyada caruurta ay dhashay waayadoon miir lahayn baa manaha horta meeshay maatay cabaar markay taagneed way dhacday istaagay ka dhacday meeshay ku socday isla markii waa maan magaalada usoo qayliyay ambalaas ay maatay ambalaaskan ku hadlay isbitaalkan geeyey balan baa lagu taagay marka dambe way soo nacday ee waxay ii sheegtay caruurta inay jinsiyar meesha ayaga ay isku gubeen xalay ayaa ahayd markii dab khasaaro geystay uu ka kacay magaalada afgooye ee shabeellada hoose